habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada muqdisho kaas oo uu shir guddoominaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qaar ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada beledweyn oo bilaabay dadaallo lagu xallinayo dagaalkii ka dhacay magaalada beledweyne iyo hareeraheeda howlgallo amni xaqiijin ah oo ka bilowday degmada afgooye iyo shacabka oo loogu baaqay inay guryahooda ku nagaado al-shabaab oo la sheegay in ay kenya ka fuliyeen weerarro geystay khasaarooyin isugu jira dhimashiya dhaawac dowlad goboleedka puntland waxa ay sheegtay in is-axsilaadii guddoomiyihii guddiga doorashooyinka uusan saamayn ku yeelan doonin guud ahaan shaqadii puntland xaaladda gobollada sool iyo sanaagna waxaa loogu baaqay in la dejiyo kadib markii dagaalbeeleedyo maalmihii ugu dambeeyey ay ku soo noqdeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
fid wanaagsan saaxiibayaal anigoo dayaxa ayaa caawa ah idiin warramaya kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan shirka golaha wadatashiga qaran ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh ayaa ka furmay maanta magaalada muqdisho shirkan oo horey ay xukuumaddu ugu dhawaaqday inay kasoo qayb galaan madaxda dowlad goboleedyada dalka si xaldhaba looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo murano badani ay ka taagnaayeen ayaa ka furmay maanta magaalada muqdisho inkastoo qaar ka mida dowlad goboleedyada hore u qaadacay maanta shirka ay goobjoog ahaayeen haddana waxaa diiradda lagu saaray hanaanka doorasho ee dalka iyo sida doorasho saluugli'i ah oo hufan ay uga dhici lahayd soomaaliya afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimuh ayaa warbaahinta la hadlay
bismillahi raxmaan raxiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xidhiira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladdan waxaana intaa shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowda musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhegaystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragta soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan saxiitaanka doorashada ee ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go-an inay shirkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xaliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meela lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambayntii ka soo baxaan qodobo wax ku oolah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
qaar ka mida odayaasha dhaqanka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay dadaallo lagu xallinayo dagaalkii ka dhacay magaalada beledweyn iyo sidoo kale hareeraheeda iyadoo maalmihii ugu dambeeyey xiisada ay ka taagnayd magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan odayaasha dhaqanka ee magaaladu waxa ay u kaceen sidii xaldhaba looga gaari lahaa xiisadaasi oo salka ku haysa hanaanka maamulka hirshabeelle jenaraal abuukar xuud iyo ciidamo uu hogaaminayo waxa ay maalin ka hor weerar ku qaadeen gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo kolonyo kale oo ka tirsan ciidanka milatariga ee soomaaliya laakiin waxa ah ay sababtay in dagaallo toos ah ay ka qarxaan magaalada beledweyn iyo hareeraheeda waxaana ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac si looga baaqsado dagaal mar kale ka dhaca beledweyne gudaheeda odayaashu waxa ay ku baaqeen xabad joojin waxaana ay caawa ka dhaqan gashay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dowlad goboleedka puntland waxa ay sheegeen in as-asilaadii guddoomiyihii guddiga doorashooyinka aynan saameyn ku yeelan doonin hanaanka maamul ee puntland salmaan xuseen maxamuud ayaa ka warramay
dowlad goboleedka puntland ayaa war ka soo saartay is-asilaadii ay ku dhawaaqeen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddiga doorashooyinka puntland kuwaasi oo sheegay inay isaga degeen shaqada guddiga doorashada war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa lagu sheegay in marnamaha aysan istaagi doonin shaqooyinka guddiga iyadoo xalay la doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka ah kuwaasi oo howlaha guddiga sii dardargelin doona sida la sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in geedi socodka dimuqraadiyiinta puntland uu yahay hadaf u dhisan heshiisii bulsho waxaana intaa ay ku dareen in isxafilaadda madaxda guddiga doorashooyinka aysan ahayn mid saameynaysa go-aan ama go-aansada ka go-naanshaha dadka iyo maamulka puntland in lagu guud gaaro hirgelinta iyo dhimastirka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ah ee la qorsheeyey in deegaanada maamulkaasi ay ka dhacdo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta maamulka puntland iyadoo ka xun iscsilaada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah ee puntland waxay ummadda puntland guud ahaan soomaalida ama soomaalida iyo iyo hodanayaasha barnaamijka dimuqraadiyiinta puntland u caddaynaysaa in geedi socodka dimuqraadiyiinta puntland uu yahay hadaf u dhisan heshiis bulsho maamulkana uu iibmay ama uu iibman yahay kaguulgaarista hirgelintiisa sidaa daraaddeed iscasilaada madaxda guddiga doorashooyinka ma ahan mid saameynaysa kakoonaanshaha dadka iyo maamulka puntland in laga guulgaaro hirgelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u mahadcelisay gudoomiye guuleed saarax iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan xubnaha guddiga howlkarnimadii horseeday kaqabsoomidda doorashooyinkii hoddhaca ahaa ee ka dhacay uufeyn qardho iyo eyd
al-shabaab ayaa la sheegay in ay kenya ka fuliyeen weerar ay dad badani ku dhinteen inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa dabley looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay ku dileen deegaan xeebeedka laamuuh ee dalka kenya waxaana sidoo kale dab la qabadsiiyey xaafado halkaasi ku yaalla sida dadka deegaanku ay ku warrameen booliisku waxa ay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo hubaysan ay weerar ku qaadeen xaafado ka tirsan deegaanka lagu magacaabo widhow subaxnimadii hore ee saaka al-shabaab ayaa marar badan waxa ay weeraro ka geysteen gobolka laamu ee xuduudda dalka kenya ee soomaaliya uu la wadaago waxaana tiro dhowr jeer al-shabaabku ay sheegteen inay ka dambeeyeen weeraradaas kuwaas oo sababa khasaaro dhimasho iyo dhaawaca xaaladda gobolada sool iyo nugaal ayaa lagu soo waramayaa in ay degan tahay kadib markii halkaasi ay ka dhaceen baryihii ugu dambeeyey dagaal beeleedyo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ku sugan gobolada sool iyo nugaal ee puntland waryaheena cali aadan maxamed ayaa ka warramaya wuxuu xaalku degan yahay sida lasoo warinayo deegaanka seexmeegaag ee hoostaga degmada boocame kadib markii halka ay shalay ay ku dirireen laba beelood oo deegaankaasi wada dega tan iyo xalay waxaa issoo taraya codod markaasi ku baaqaya nabadda iyo in xaalka la dejiyo waxaana nabadda markaasi hadda lasoo sheegayaa in cuqaal ay labada dhinac ka kala tirsan ay howsha u qalab qaateen ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay dagaalbeeleedka markaasi ka soconaya deegaanka seexmeegaag iyo sangajibiye oo ka tirsan gobolka nugaal iyo sool inkasta oo aan ilaa iyo hadda si dhaba loo ogeyn khasaaraha markaasi dagaalkaasi ka dhashay hadda ayaa wararka laga helayo deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in laba-iyo toban qof oo dhaawaca la geeyey cisbitaalada magaalooyinka garowe iyo laasacanood iyadoo dagaaladaasi ay socdaan ayaa waxaa soo baxaya baaqyo ka imaanaya qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ka dalbanaya beelaha dagaalamaya joojinta colaadda garaad jaamac garaad ismaaciil iyo salaadiin kale oo ku sugan aagga uu dagaalka ka socdo ayaa warbaahinta u sheegay inay ku hoolan yihiin sidii ay u kala dhexgeli lahaayeen labada beelo ee walaalaha ay halkaasi ku diriraya garaad jaamac ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dagaalkaasi uu istaagi doono isagoo ku booriyey xabadda inay joojiyaan labada dhinac ee dagaalamaya sidoo kale islaam siciid islaam maxamed islaam muuse ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay mid nasiib darro ah wuxuuna ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya ee ehelka ah oo wax walba ay ka dhexeeyaan inay joojiyaan colaadda
howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa ka bilowday degmada afgooye ee shabeellaha hoose wararkaan ka helayno degmada afgooye oo uu soo tebinayo wakiil wareedkeennu waxa ay sheegayaan in halkaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan ay ka bilaabeen iyo maamulka degmada afgooye oo iskaashanaya howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo tallaabadan waxa ay ka dambaysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaalada la sheegay in uu ka taagnaa xiisad la xiriirtay weeraro laga baqdin qaba in shabaabku ay ka fuliyaan gudaha degmada afgooye waxaana caawa laga dareemayaa howlgallo baaritaano ah oo ciidamadu ay ku baarayaan qeybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay degmada afgooye guud ahaan saaxiibayaal wararkii habeennimaynta ayaan kusoo gabagabeynaynaa ciddii wararkeenaan aan helin waxay ka baaran doonaan barheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa talal hel